wahaga kadiya aan fursadan siiya cunuga qadka ku jira haloo dhegeyste aada inagu xumahay dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka maawiilada caruurta ee aad kala socoteen raadiyaha sangoni caruurta haddii maqalka raadiyaha kala soo qabsada haddeen xasuusi waxay si toos ah barnaamijka maawiilada caruurta uga qayb qaadan karaan lambarka furiisa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal waa hagaag haddii aan fursan si cunuga qaad ku jira haloo dhegeyste
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma magacaaga halkaad naga soo wacaysid
maslax oote waxaa ku tawaabuli maslax soo dhawow maxaad uga qayb qaadan lahayd barnaamijka
qur-aan inoo akri
inaa ataynaaka lkawsar wasalli rabbuka wanxalimna shaaniyata walabatan sadaqa allahu lcadiim maslaxeed salaami lahayd aada ayuu mahadsan yahay maslax sida wanaagsan ee barnaamijka ugu qayb qaatay dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka maawalida carruurta ayd kala socoteen raadiyaha sanguni haatan kusoo dhawaada sheekooyinka qeybta ka ah barnaamijkeena
bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada barnaamijkeennii sheeka sheeko qaybtiisii afar iyo labaatanaad barnaamijkeenna sheeka sheeko oo inta badan aannu ku ilaalinno dhaqankii soo jireenka ahaa ee qaybta ka ahaa suugaanta soomaaliyeeda faca weyn ee lagu ilaalinaya taariikhdeeda ayaa maanta waxaannu ku soo qaadanaynaa sheekada halkudhegeedu yahay runta kama shallaysid sheekada runta kama shallaysid idinkoo wada og runta cagsigeeda inuu yahay been beentana ilaahay aayaadkiisa iyo xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam aad looga hadlay lagu sheegay in ay tahay khasaaro lagu sheegay in ay tahay wax aan bannaaneen ayaa maanta waxaan ku soo qaadanaynaa sheeko ka hadlaysa arrintaas runta kama shallaysid waxaa jiray baa la yidhi saddex wiil oo aad saaxiibtinimo weyn oo qoto dheer ay uga dhexaysay wiilashaasu saacado ma aanay kala maqnaani jirin waxay ahaayeen saddex arday oo si fiican wax u barta maalmihii imtixaankaa soo dhowaaday balse saddexdoodii waxay ku heshiyeen maadaama ay muddo badan wax akhrinayeen in ay soo dalxiisaan oo indhaha u soo nasiyaan halkaa ayay gaari ka qaateen waxayna aadeen meelihii lagu dalxiisi jiray meelaha ugu quruxda badnaa maalmihii yaraa oo ay ku tala galeen in ay halkaa ku soo dalxiisaan ayaa waa adduun iyo hawadiise way la tagtay meelaba say meel ugu dhiibaysay balligaas tag isha halkaas tag fountainkaa soo fiirso meesha lagu xareeyey ee goroyooyinka soo fiirso meesha ugaartu ay ku xaraysan tahay alla halkaana haram cad baa ku jira halkaa libaaxyaa jooga weli libaaxyada ma aynan soo arkin maxaad soo aragteenba si ay say u lahaayeen umbaa maalmihii maalintii dambe la tiriyey maalmihii oo shalay maxayd suga dadaraad maxayd warkaali noo sheega dad baa la wareysay markaasay maanta laa ilaaha ila allah waxamdu rasuullah iyagii baa isfiirfiiriyey war imtixaankiina dhaafiya maxaa tala ah warna celiya way noqdeen magaaladii ay ka soo dalxiis tageen ayay dib ugu noqdeen iyaga oo aan nasan ayay macallinkii abbaareen waxayna ku tashadeen in ay been sheegaan beenta baleenkeedii iyo qorshaheedii baa la dejiyo waxaa la yidhi macallinka markuu ina waraystuu yidhaahdo halkeebaad ku maqnaydeen waxaa inoo ballana in aannu nidhaahdo macallin gaarigii aannu dalxiiska ku tagnay ayaa dhexda ku kharribmay oo kharribaad kale ma ahayn lug baa naga banjartay lugtii wax inaga caawiyaannu weynay baabuurtii dhanka iyo dhinacyadii maraysa waxay noqdeen baabuur waaweyn annagana baabuur yar baannu wadanay waxaannu ka weynay xataa qalabkii lagu aariyeen lahaa taas ayaa inoo keentay dib u dhaca waxaan si weyn oo sharafi ku jirta kaaga codsanaynaa in aad imtixaankii naga qaadid macallinka macallin naxariis badan buu ahaa macallin cilmi badan oo cilmi nafsiga ku dheerna wuu ahaa waayahay buu yidhi in waxa ay sheegayaan been ay tahayna wuu ogaaday waan idinka qaadayaa imtixaankii soo diyaargaroow buu yidhi waa la soo diyaargaroobay macallinka wuxuu u diyaariyey afar su'aal afartoodii afar qol ayuu kala geeyey nin walba qolkaas keligii ah ayuu kursi iyo miis u dhigay yidhi halkana imtixaanka idinka qaadaya weliba mid sahlan oo ku saabsan dalxiiskiinnii ayaan idinka qaadaya su-aasha koowaad wuxuu yidhi nooca gaariga aada wadateen muxuu ahaa gaariga aada wadateen noociisu noocuu ahaa dhallinyaradunu waa idinka kala dhaafay sheekade gaariba ma aanay kaxaysan ee gaari caadi ah ayay raaceen gaariga aad wadateen noocuu ahaa su-aasha labaad waxay ahayd taayarka idinka qarxay ma lugaha horey ahaayeen mase lugaha dambe hadday lugaha hore ahaayeen ma taayarka midig buu ahaa mase midka bidix buu ahaa hadday lugaha dambe ahaayeen ma lugta dambee bidix bay ahayd mase lugta dambe ee midig bay ahayd su-aasha saddexaad goobta gaariga lugtiisa ee idinka qaraxday magaceed goobta gaariga lugtiisa ee ku qaraxday magaceed ila dhulku magac buu leeyahay meelo badan bay soo marayeen su-aashii afaraad ee ugu dambaysa saacaddu imise imise ayay ahayd goortii uu gaariga taayirkiisu idinka qarxay hoos wuxuu ku qoray guul baan idiin rajaynayaa ilmihii maxay qoraan marka mid wuxuu qoray gaariga wuxuu inooga qarxay meesha taayiradiisay ku qarxeen afartoodii waxay isku raaceen waa la waayay taayiradii mid wuxuu sheegay lugta horee bidix mid wuxuu sheegay lugta dambe midig mid wuxuu sheegay lugta horee bidix midig ka dambe midna wuxuu sheegay lugta dambe ee bidix saacaddii midba waxbuu sheegay goortii imtixaankii uu ka qaaday macallinkii afartoodii buu isugu yeedhay ma isla socoteen haa waannu isla soconnay gaarina waad qaadateen haa gaari baannu qaadanay noociisa maxaad ku sheegteen aduu languruusar baa tidhi aduu waxaad tidhi waxaan qaadanay gaari oo kaarib ah aduu haariyar baan qaadanay baa tidhi adiga baraado baan qaadanay baa tidhi gaari kaloo waxaan raacnay saaxiib aan raacnay inaga gaari aan gooni u wadanay ma jirto saacadda bal fiili waxaad soo qorteen nin walba saacad buu soo qortay
waa hagaa guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi inooga og barnaamijka maaweelada caruurta ayaad kala socoteen raadiyaha xasan guni barnaamijka waxaa idin daadinaa anigoo ah maxamed cali samow intaan barnaamijka mid lamid ah dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo wax wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaad kala socotaan raadiyaha xasan guni barnaamijka waxaa idin daajiyana anigoo ah maxamed cali simo waxaa soo buux dhaafinaya qadka telefoonka dhegeystayaasheena haddii aan fursansi dhegeystaa qad ku jira aad ayaan ugu xumahay dhegeystahaasi qadka ayaanan u saamixin soo beegsananley mar kale dhegeystayaasheena haddii aan xusuusiyo waxa ay si toosa barnaamijkaas wax wanaagsan ay uga qayb qaadan karaan lambarka afar iyo saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal alo dhegeyste
allo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma walaal magacaaga halkaad naga soo beegsanaysa walaalinka joogta xaafaddan wadaad soo wanaagsan subax lamid miski walaal soo dhow kusoo dhow barnaamijka subax wanaagsan sidaa loogu waabirista xaafad saaka waa maasada xalaysi macaan fiican dhantaa laceyn ee lugta toosay intaan soo doosayna xaloqla dareere gooyi waxbarashada gooyi caafimaadka gooyi ganacsiga gaadiidka sacda bulshada halahaanta naabashas iyo barwaaqo
waa tahay walaal miski iyaad salaan la wadaagi rabtaa
halkan xasuus wanaagsan ka leeyahay hooyadii macaan aabihii walaaladii asxaabtii meelaba ay joogaan waxaa leeyahay subax wanaagsan adigana waxaa ku leeyahay subax wanaagsan subax la mid ah walaal aad ayaan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee barnaamijka ugu qayb qaadatay taasi waxay ahayd miski oo alaba inagala soo xiriirta xaafadda danwadaag ee degmada dhowley aad ayaan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ee barnaamijka ugu qayb qaadatay dhegeystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaashiina waxay si toosa barnaamijkaas wax wanaagsan ugu qayb qaadan karaan lambarka afar iyo saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal
shagawa isna subaga xoola yeesho inta badan la seesho sameesha daawa isna subaga coola sabraarada la buuxo la buuxo inta badan la seesho soomaaliyay ma nabadbadalad weyn ma nabadbadalgaduud ma nabadbadalkacyoy ma nabadbad hargeysoy ma nabadbadqosaasoy ma nabadbadlasaacano ma nabadbadwramaay ma nabadbadhobyogodon ma nabadbad muqdishay ma nabadba shoy ma nabadba maal badan la siirsho sameesha gaawa isna subaka coola sabrarada la bulsho la bulsho ta badan la siirsho soomaaliyay ma nabadba dalad weyn ma nabadba gaduud ma nabadba dalkacyooy ma nabadba dadkaygow ma nabadba hargeysoy ma nabadba qosaasoy ma nabadba lasaacano ma nabadba yowramaay ma nabadba hubyo godon ma nabadba
haga guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi nooga eeg barnaamijka subax wanaagsan aad kala socoteen raadiyaha sanguni barnaamijka waxaa idin daatiina anigoo ah maxamed cali samo intaan barnaamijka mid lamid ah dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo